faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
maalin wanaagsan dadkana dhegaysanayou halkan rediyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad dhegaysan doontiin waxaa ugu dooran madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaali qoorqor oo duleedka magaalada gaalkacyo maanta ka dhagax dhigay saldhig lagu tababaraya maleeshaadkii dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ay kula wareegtay magaalada gaalkacyo ururka al-shabaab weerar dhaliyey khasaare kala duwan ku qaaday saldhiga ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaano ka mida gobolka shabeellaha hoose baarlamaanka maamulka hirshabeelle maanta mooshiin xilka uga qaadaya madaxweyne maamulkaasi ka bilaabay magaalada xarunta ah gobolka shabeellaha dhexe jiwar kadib markii lagu kala qaybsamay war-saxaafiyada uu soo saaray madaxweyne maamulkaasi safaaradda maraykanka ee soomaaliya oo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ku amartay inay qabtaan shir xal loogu raadina khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka warar kala duwan oo kasoo baxay khasaaraha ka dhashay weerar ururka al-shabaab ay ku qaadeen gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka godoy maamulka jubbaland ciidamada amisom howlgal ay ka sameeya deegaanka janaal ku dilay saddex qof oo shacaba wasiire ka tirsan maamulka jubbaland oo sheegay insan jubbaland ka qayb noqon doonien doorashada ay dowladda federaalka soomaaliya sheegtay in dalka ay ka dhacayso qaar ka mid a siyaasiyiinta waddanka oo dalbaday joojinta hadallada wax u dhimi kara kulan dhex mara labada dhinac maamulka puntland oo maanta shaacisay kiisas ku saabsan cudurka covid sagaaliyo toban kadib baalis ay ku sameeyeen in ka badan shan iyo labaatan ruux oo ku nool deegaanada maamulkaasi intaasaad maqasheen waxaayaan qodobada ugu doo koran warka duhur ee rediyo cadaado goor u diyaagarowa warkaas soontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadeena dhegaysanayo waa duhur khamiisa taarikhdan ku aasaysan tahay koob iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanada labaatan labaatan warkan duur oo ay soo saartay faa'iso xasan shariif waxaa faahfaahintiisu diyaar anigo xasana kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa maanta duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka muda ka dhagax dhigi doona saldhig lagu tababaraya maleeshaadkii dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug ay kula wareegtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaali qoorqoor oo in ka badan toddobaad ku sugan magaalada xaruntu ah gobolka mudug ee gaalkacyo waxaa maanta uu ku wajahan yahay deegaana dhaca galbeedka magaalada gaalkacyo halkaas oo la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd xiisad u dhexaysa laba milasha bilaadu halkaasi wada dega madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaali qoorqoor waxau safaro uu ku mari doonaa dhammaan deegaanada bariga iyo galbeedka ka xiga magaalada gaalkacyo halkaasoo in ka badan labaatan sano ay ku dagaalamay bayla walaalo oo halkaasi wada dega madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waxaa sidoo kale u tegi doonaa goobo muhiim ah oo qayb ay ka tahay xarka jirka saldhig ciidanka daraawiishta galmudug ay ku yeelan doonaan deegaanka layidna qaras oo ku yaala duleedka magaalada gaalkacyo islamarkaasna in ka badan labaatan kilomitir dhanka waqooyi kaga beegaan magaalada xarunta ee gobolka mudug ee gaalkacyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa in ka badan toddobaad ku sugnaa magaalada gaalkacyo waxaana halkaas kula kulmay dhammaan qabaa'ilada ama dadka ku nool magaalada gaalkacyo wuxuuna kala hadlay sida ay ula shaqayn lahaayeen maamulka cusub asagoo madaxweynaha uu ka yahay islamarkaasna loo wada shaqayn laha horumarka iyo sidoo kale wanaagga dadka ku nool deegaanada galmudug waxgaradka magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qooqor waxa uu ka dalbaday in hadda ay u istaagaan sidii gaalkacyo u noqon lahay meel ammaan ah oo ka caadan dhibaatooyin falalka amnidarra oo qaybo ka mida lagu tunsan yahay inay geysan ururka al-shabaab ee soomaaliya ka dagaalama madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqoor iyo wasiirkiisa wasaaradda amniga galmudug axmed macalin fiqi oo horan u ahaa xildhibaan ka tirsan xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya in ka badan toddobaad ayay ku sugiin gaalkacyo waxaana halkaasi ay ka qabteen howlo badan oo qayb ay ka tahay soo xareynta maleeshiyaad aad u fara badan kuwaasoo isbaareen kala dan u tahlay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug iyo hubka ay wateen islamarkaasna dhibaato xoog lagu geysan jiray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo golihiisa wasiirada ku sugan magaalada gaalkacyo waxay tegi doonaan goobo kale oo muhiim ah oo gobol ka tirsan islamarkaasna halkaasi u gaari doonaan xalureedida dagaalbadyada kusoo laalaamanaya dhammaan deegaan hoosta magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ururka al-shabaab ayaa weer dhaliyay khasaare kala duwan waxay ku qaadeen saldhig ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed cawal maxamed xuseen cadayaa warkan faahfaahinaya wararka aanu ka helayna gobolka shabeellaha hoose ayaa kusoo waramayeen al-shabaab ay weeraro saf ballaarana ku qaadeen ugu yaraan shan deegaan oo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay saldhigyo militari ku leeyihiin islamarkaana ka tirsan qeybaha gobolka shabeellaha hoose ee dhowaan qaarkood ay ciidamada xoogga iyo kuwa amisom ay xoreeyeen ilo kala duwan oo ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa raadiyo cadaado u xaqiijiyeen ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isweydaarsanayeen dhinacyada islamarkaana laga maqlayay deegaanada kale ah ceel jaalle danow ambaresa iyo sidoo kale degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaas ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in habay yaraatee shabaabka ku sugan gobolkaasi aynan awood u lahayn inay weeraro kusoo qaadaan ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom goobaha ay saldhigyada ku leeyihiin dhanka al-shabaab war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ugu yaraan ay weerareen shan deegaan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo khasaare ay ku gaarsiiyeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom shabaab ayaa sheegatay inay saldhigyada ay weerareen ay ahayeen kuwo lagu qaaday weeraro qorshaysan islamarkaana lagu dilay askar iskugu jirta janib iyo soomaali islamarkaana lagu weeraray goobaha saldhigyada gaarka ah ciidamadu ay ku leeyihiin ee ka tirsan shantan deegaan ee gobolka shabeellaha hoose ka tirsan dhanka kale mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha hoose siiba aagga degmada baraawe ee xarunta koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen weeraradan al-shabaab ay sheegeen inay ku qaadeen deegaanada gobolka shabeellaha hoose ee qaarkood ay hoos tagaan magaalada baraawe gudoomiye ku-xigeenka degmada baraawe ee xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali yuusuf oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in haba yaraatee shabaabka ku sugan gobolka shabeellaha hoose aynan wax awooda u lahayn inay soo weeraraan deegaanka ambareeso oo saldhig militari ay ku leeyihiin ciidamada xoogga iyo sidoo kale kuwa amisom waxa uuna sheegay in deegaankaasi ay maanta gaareen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan koonfur galbeed oo iskugu jira maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada waxaan ku sheegaa waa mahadsantahay marka waana ku leeyahay siinba ma jiraan wax ay meesha shabaab ay soo weerareen ma jirto wax ay soo weerari karaanna ma jirto imbares inay fiican tahay ay degan tahay wax dhibaataan lahayn oo ciidamada qalabkii sida maamulka degmada baraawo oo dhan bay wada joogaan waxaan ku sheegayaa in dhowr aka iyo boqol akaba meeshaas waxba ka tari karin ay ciidamada qalabka sida maamulka degmada baraawo gacanta ku haayaan gacan birna aan ku hayno magaaladaas oo dhan sirtan nawaaxiga baraawo oo dhanba gacantaa ku hayn ugu badan marka wax ay imaan karaan male nimankaas waxay shaqa kuleeyihin male meela waxaas ay sheegaan been waay xataa toban iyo shan iyo boqol ah kadaa ka haystaa waxba kama tarta meeshaas meeshaas ciidamo daacad ah oo qaran ah iyo maamul qaran ah oo daacada gacanta ku haayo iyo koonfur gabaa gacanta ku hayso waxaas ala sheegayan wax lasoo qaata maaha raadio waxaan kuu sheegaa karo raadio raadio simb waxaa kaloo kuu sheegayaa inay magaalada dib u dhisi horumar ka socoto horumarkaas maalmihii lasoo dhaafay al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay inay kordhisay weerarada ay ku qaadayso deegaanada gobolka shabeellaha hoose ee dhowaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeedba ay gacantooda xoogga kaga saareen islamarkaana ka tirsan gobolkaasi waxa ayna sheegeen in weeraradu inta badan ay yihiin kuwa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada militariga iyo kuwa amisom cawil ciiseen dhacade raadiyo cadaado muqdisho
baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa maanta mooshin xilka u qaadaya madaxweyne maamulkaasi ka bilaabay magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kadib markii lagu kala qaybsamay war saxaafiyad uu soo saaray maalinka hore madaxweyne maamulkaasi magaalada shabeellaha dhexe xarunta oo ah jowhar waxaa ka bilowd abaabul ka dhinan madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdi waare kadib markii maalin ka hor uu soo saaray warqad uu uga hadlayo mowqafka maamulka hirshabelle arrimaha doorashooyinka waddanka iyo khilaafka dowladda federaalka u dhexeeya xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo go-aanka aalka sare baarlamaanka soomaaliya ku sheegayay in loo baahan yahay kulan dhexmara dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah kaas oo looga aransanayo arrimaha siyaasadeed ee waddanka iyo doorashada waddanka la filaya inay ka dhacdo baarlamaanka maamulka hirshabelle oo ka codooda warqadan uu soo saaray madaxweynaha maamulka hirshabelle islamarkaasna garab xoogan ugu muujinayo khilaafka siyaasadeed ee dowladda federaalk soomaaliya kala dhexeeya xubnaha federaalk qaybta ka iyo asxaabta siyaasadda ee waddanka ayaa waxay durba kismaayo ayaa waxaa durba magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ay ka bilaabeen abaabul ay xilka uga qaadayaan madaxweynaha maamulkaasi waxaana mooshinno xoogan hadda ay ka diyaarinayaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland xildhibaan aadan faarax kala dira oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka koowaad ee maamulka hirshabelle oo qadka telefoonka igu warramay waxa uu sheegay in ay isku qabteen warada madaxweynaha maamulkaasi iyo dhammaan shanta mas-uul ugu sarreebsa maamulkaasi kuwaasoo la kala safan xubnaha baarlamaanka maamulkaasi xildhibaan aadan faarax kala dir oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulkaasi waxaa sidoo kale uu sheegay in hadda ay bilaabayaan mooshinkaasi islamarkaasina dhowaan xilka ka qaadi doonaan madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare horta doorashooyinka waxaa jira guddi doorashooyin oo dalka uu leeyahay guddigaas doorashooyinka iyo madaxda qaranka muxuu ahay iyo baarlamaanka ugu dambeynta ay soo martay waxay isla ansixiyaan horta dalkaas ka dhaqangalaayo wax macnaha mucaarad iyo maxaafadba gooni rabitaankooda u fulayo ma jirto systemka doliga haddii aan la qaadina waa wareer marka hirshabelle waa lagala tashaday barnaamijkaasi doorashooyinkaasi raalligay ku ayaan madaxdooda sare haddii ay tahay guddoon baarlamaani haddii ay tahay madax saraba marka hadda waxaad moodaa cadaadis badan oo oo ka imaanaya dhanka mucaaradka iyo muxuu ahay howlo badan oo faragelin badan ay iska jirto marka madaxweynaha hirshabelle oo annaga madaxweynahayna aan usan ahayn madaxweynaha go-aan leh oo marba meel uu waacanayo marka aad baan ugu xunnahay in hadda waktigii gabagabaha inuu dalka foolo uu sii geliyay madaxweynaha oo warqada uusan ka fiirsanin annagii baarlamaankii uusan nagala tashanin werigiisi wasiirada uusan kala tashanin in warqadaasi uu iska soo saaro waa fureyd aadayd oo ay tahay annagana waa arrintaasi waa waa ka xunnahay warqadaasna kolley anagu ka baarlamaan ahaan hadda intaan ayagu mowqafka ah iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan warqadaas annaga wax kasoo horjeednaa bilo ka hor ayay sidaan kale xiisad siyaasada xoog leh ka abuuratay deegaanada hirshabelle si gaara magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi shacsan barre maxamed ay ka dalbatay in loo wakiisho soo magacaabista guddiga doorashooyinka maamulkaasi iyo qabanqaabada doorashada maamulkaasi oo bisha agosti sanadkan ka dhici doonta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe taasoo si weyn uga soo horjeedeen mas-uuliyiinta madaxweynaha ee ku-xunkiisa oo iyagu khilaaf xoogan u arkayey musiibana ku tilmaamay dalabka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka usoo dhiibtay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa madaxa dowladda federaalk soomaaliya ku amartay inay qaabtaan shir xal lagu raadinaya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee xubnaha federaalka qaybtaka cabdiqaadir cabdiraxiin ibraahin ayaa warka dhammaystiraya wadahadallo u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu ka furmo magaalada muqdisho ila wareedyo lagu kala soonaan karo ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxda dowladda federaalka soomaaliya lagu cadaadinayo inay wadahadal iyo wadaxaajood la galaan madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo khilaaf xoogan hadda uu kala dhexeeyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya waraqada dhowaan loo gudbiyey madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre islamarkaana ka socotay qaramada midoobay iyo mareykanka ayaa lagu amray labada mas-uul ee ugu sarreeya dalka inay si dhaqsa u bilaabaan wadahadal iyo wadaxaajood u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya ee kuwa dowlad goboleedyada oo hadda khilaafkooda uu marayo meeshii ugu xumayd farmaajo ayaa wararka waxay tilmaamayaan inuu aqbalay halka ra-iisul wasaare xasan cali khayrena uu golihiisa wasiirada ku amray inay si deg deg ah usoo turxaan bixiyaan qaabka ugu fiican uguna macquulsan oo wadahadal iyo wadaxaajood loola geli karo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira wararka qaar waxay tilmaamayaan in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda soomaaliya loo xilsaaray arrintan islamarkaana laga codsaday in ay shaaciso waqtiga iyo halka uu ka dhici doono wadaxaajoodkan u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya madaxda maamul goboleedyada qaarkood sida madaxweynaha maamulka jubbaland axmed axmed islaan axmed madoobe iyo madaxweynaha puntland ayay wararku tilmaamayaan in iyana ay gaareen waraaqado lagu amrayo in aysan ka dhaga adeegin amar walba oo ka yimaada dhinaca dowladda dowladda federaalk soomaaliya inkastoo dowladda soomaaliya ay kal hore sheegtay inaysan aqoonsaneyn doorashadii mar kale lagu soo doortay madaxweynaha jubbaland ee ka dhacday magaala xeebeedka kismaayo ee gobolka jubbado hoose wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james iswan ayay wararku tilmaamayaan in la filayo inuu maalinimada berri a gaaro magaalooyinka garowe kismaayo baydhabo iyo sidoo kale jowhar si uu wadahadal iyo wadaxaajood ula galo madaxda maamul goboleedyada islamarkaana uu ku qanciyo in aysan ka dhaga adeegin isku keenitaanka qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya
mahadsana saaxiib warar kala duwan ayaa kasoo baxay khasaaraha ka dhashay weerar uurka al-shabaab oo ay ku qaadeen gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gaday maamulka jubbaland mar kale cawal maxamed inscanda ayaa warkaan faahfaahinaya weerarkan oo u ekaa mid qorshaysan ayaa lagu qaaday sargaal ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka horeyna uga tirsanaa ciidamada jubbaland islamarkaana ku sugnaa degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kaasoo sida la tilmaamay ka mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka gede ku sugan ee maalmihii dambe u janjeersaday dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya rag hubaysan oo haybtooda aan la aqoonsan ayaa waxaa la tilmaamay in rasaas culus ay ku weerareen guriga sargaalkan oo lagu magacaabo caliganay islamarkaana ku yaala degmada ceelwaaq ee gobolka gedo mas-uuliyiinta maamulka degmada ayaana waxay bilaabeen baaris dheeri ah ay ku sameynayaan weerarkan iyo cidda ka dambeysay mas-uuliyiinta degmada ceelwaaq ayaa waxaa la tilmaamay in markan ay dhankooda ay taageersan yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ay kasoo horjeedaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada jubbaland iyo sidoo kale kuwa dowladda kenya ee ku sugan magaaladaas waxaana shakiga ugu weyn ee ilaha ku sugan magaalada ceelwaaq ay muujinayaan uu yahay in weerarkan ay ka dambeeyaan xubno ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ee saaxiibada dhow ah ee ku sugan degmada ceelwaaq ee gobolka gedo mas-uuliyiin dhankooda aanu xiriir la sameynay oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxa ay beeniyeen in ciidamada jubbaland ee daraawiishta ee saldhigga ku leh degmada ceelwaaq ay ka dambeeyeen weerar lagu qaaday sargaal jubbaland muddooyinkii dambe kasoo horjeeday islamarkaana u janjeersaday dhinaca dowladda federaalk ee soomaaliya waxayna sheegeen wararkaasi inay yihiin kuwa barabaganda ama been ah oo lagu kala qaybinayo qeybaha bulshada ee jubbaland taageersan ee ku sugan magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo waxayna sheegeen in amnigu yahay mid gacan adag ay ku hayaan ciidamada daraawiishta jubbaland ha yeeshee al-shabaab ay weeraro gaadma ah ay kusoo qaadaan gudaha degmada fariisimada ciidamadu ay leeyihiin iyo sidoo kale guryaha hoyga oo ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada jubbaland iyo kuwa heer federaal hay-adaha amniga ee degmada oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi sahal macalin aadan ayaa waxa ay bilaabeen howlgal ballaaran oo ay ku baaxsanayaan sida ay sheegeen xubnihii ka dambeeyey weerarkaani aa la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland cawil ciise indhacade raadiyo cadaado muqdisho ciidamada amisom qaybta ka ciidamada amisom ayaa howlgal ay ka sameeyaan deegaanka janaal la sheegay inay ku dilaan saddex qof oo dadka deegaankaasi ah cabdicasiis siciid bered ayaa dhammaystiraya howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya ayaa qirtay in dad shacab ay ku dileen qeybo kamid a koonfurta soomaaliya qoraal kooban oo kasoo baxay ciidamada midooda afrika amisom ee ka howlgala soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegeen in saddex qofood oo shacaba iyo sidoo kale laba kale waxyeel ay kasoo gaartay dagaal ka dhacay qeybo kamid a gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka waa degmada janaale francisco madeera oo isagu ah madaxa howlgalada ciidamada nabadilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in shilkaasi ay ku dhinteen saddex qofood oo shacaba sidoo kale laba kalena ay ku dhaawacmeen isagoo tilmaamay in ay ka dhaceen dhibaatadaasi degmada janaale oo kamid a gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay in dadkan ay waxyeelo soo gaartay kadib markii ay rasaas iswadaarsadeen ciidamada midooda afrika amisom uu ku socdaalayay wadadaasi iyo sidoo kale dagaalyahano ka tirsan al-shabaab oo iyagu weerar gaadma ah kusoo qaaday rasaastii ay iswadaarsadeenna ay ku geeriyoodeen dad shacaba isaga oo ka taacsiiyey geerida ku timid saddexda qofood ee shacabka sidoo kalena u rajeeyay labada kale dhaawacantay inay kasoo kabtaan dhaawaca soo gaaray ambasador francisco madera madaxa howlgalada midooda afrika ahna wakiilka midooda afrika ee howlgalada amisom ayaa waxa uu sheegay inay aad kaga xun yihiin dhibaatada soo gaartay dadka shacabka ah islamarkaana ay kaga tacsiyeynayaan dadkii naftooda ku waayey rasaastii haleeshay sidoo kale waxa uu tilmaamay in ciidamada amisom ay sii xoojin doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ay ka wadaan qeybo kamid a koonfurta iyo bartamaha soomaaliya amisom ayaa looga bartay inay waxyeelo gaarsiiyaan dadka shacabka ah mar weliba oo ay waxyeela kasoo gaarto weerarada iyo qaraxyada al-shabaab ay la beegsadaan kolonyada ay la socdaan ciidamada amisom waxaana taa dabadeed xigta inta badan rasaas ay ku dilaan dad shacab oo aan waxba galabsan waxaana arrintan ay dhowr jeer ka dhacday qeybo badan oo kamid a magaalada muqdisho iyo sidoo kale qeybo kamid a koonfurta soomaaliya
wasiire ka tirsan maamulka jubbaland ayaa sheegay inaysan jubbaland ka qayb maqan doonin doorasho qof iyo cod ah oo dowladda federaalka markasta ay sheegto in dalkan ay ka dhacayso maxamuud cali xaaji ayaa warkan naga soo diray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose cumar maxamed cabdi wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka jubbaland oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka ayaa sheegay in xilligaani aysan ka dhici karin dalka doorasho qof iyo cod ah maadaama dowladda federaalka soomaaliya aysan la imaanin qorshe cad oo ku saabsan doorashada soomaaliya iyo qaabka ay ku dhacayso wuxuuna wasiirka sheegay inaysan dowladda federaalka kala tashan weli maamulada dalka iyo axsaabta siyaasadda qaabka ay doorashadu u dhacayso iyadoo ay weli jirto arrimo ammaan oo ay degmooyin badan oo dalka aysan gacanta ku haynin dowladda federaalka iyo weliba maamulada qaar ayaana sii suuragelin karin sida uu carabka ku dhuftay wasiirka in xilligaani doorasho guud aysan dalka ka dhici karin markaan ka hadla doorashooyinka oo la yidhahdo qof iyo cod baa dhacaya adeer suurtagal maahan doorasho qof iyo cod inay dhacdo doorasho marka la leeyahay ma laba nin baa samaynaya doorasho wamaya mise dalka dhan baa doorashada iskale dalka dhan baa iskale okay dowladda marka waxaa laga rabay federaalka ee soomaaliya inay la timaado istaraatiiji ah ama doorashada nooca ay noqonayso qaabka ay noqonayso one man one vote siday ku dhacay siday suurtagal ku tahay sharciga doorashooyinka in la diyaariyo xisbiyada jira dalka in iyo dowlad goboleedyada in dhammaan lagaga tashto qaabka doorashada ay noqonayso haddaan xisbiyadii lalaga tashan haddaan madaxdii dowlad goboleedyada aan doorashada qaabka ay noqonayso aan lagala tashan oo la heshiin adeer doorashada yaa qabanaya yaa loo qabanaya ma villa soomaaliya qabsanaysa keligii doorashada maydaa is dooranaysa waa maya kow dalkii cadow baa gacanta ku haysta intiisa badan cadow baa maamula haddii la maamulay haddii la yidhaahda maanta degmooyin ha ka dhacan doorashooyin dowladdaa laga rabay inay cadayso degmo hebel iyo degmo hebel iyo degmo hebel iyo degmada waa ka dhacaysa dowlad federal inay kursada timaado maanta degmo xor ana male dhammaan dalka waxaa haysta shaaba haysta nooc maanta loo geli karo one maana qof iyo codna ma jirto ma muuqato dowladdii saddex sano bar bay joogtay wax ay qabatay oo ilaahay abuurta ma jiraan nabadgelyo ay ka qabatay male dastuurkii waxba ka qaban maxkamad dastuuray samaynin sharci doorashooyinka wakaa maalinba meel la geynayo oo aan ilaa hadda aanan meel la marin waa kan wax cidda laga tasha aana jirin marka dhibaatadaas baa horta haysata doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka dhammaadka sanadkan iyo horaanta sanadka soo socda ayaa weli la ogeyn qaabka ay u dhacayso iyadoo siyaasiyiin iyo shacabka soomaalidu ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan walow dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in doorashada ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay maxamuud cali xasan magaalada kismaayo qaar ka mid a siyaasiyiinta waddanka waxay dalbadeen joojinta hadallada wax u dhimi kara kulan labada dhinac dhex mara kaasoo xal loogu reedan khilaafka doorashada waddanka ka taagan xuseen sheekh nuur ayaa faahfaahinay warkan daahir ciir oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa waxa uu ka hadlay hadalhaynta taagan ee ka jirta dalka iyo dhaliisha loo jeedinayo mas-uuliyiinta haatan talada haya ee dalka siyaasi daahir ciiro ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wadahadal iyo wadaxaajood laga yeesho arrimaha yaryar ee lagu kala aragtida duwan yahay ee ka dhex jira dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah lana fiiriyo howlaha adag ee dalka ka jira waxaana uu siyaasigu tilmaamay in haatan aysan ahayn xilli la isqabqabsado ama la isdhalleeceeyo ee ay tahay in qof walbaahi uu fiiriyo halka ay ku jirto danta ummadda soomaaliyeed danta gaarka ahna laga hormariyo danta guud iyada oo loo turayo shacabka islamarkaana aan loo baahnayn hadda in hadallo xanaf ah hawada la isku mariyo dhanka kale siyaasi daahir ciiro ayaa waxa uu ugu baaqay siyaasiyiinta iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka in dowladda federaalka ah ay taageeraan islamarkaana aysan hadda muhiim ahayn mucaaradnimo iyo in eedayn loo jeediyo madaxda qaranka maadaama uu dalku haatan galay xilli kala guur ah wixii haatan ka dambeeyana la fiirinayo in loo dar la filayo in loo dareero doorasho maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa ka dhaxaysa oo dastuurku siinayo inta la iskaga yimaado hal la wada qabsado si hadii doorashada loo wasiri lahaa ayagoo la waafajinayo dastuurkeenna yaa ha la wada qabsado oo ha laga wada shaqeeyo oo qaabkaas dhowrkaas bilood oo hartay waxaa la rabaa in loo wajaho aniga kuwaan mucaaradkaa taladi wax kuma le mucaarad wuxuu ku noqon karaa dadri isku dhayaa inuusan khalad kala ku socon inuusan jawaabin laakiin maslaxaddu waxay ku jirtaa sistamyada dadka ka tirsan ama maamul goboleedyada ama dowladda dhexada in sistamka isbedel ee dastuuriga ah ee afartii sana mar doorashada qaar doorashada qaadka loo wajahayo in la isula yimaado laga kasado ummadda wax dan wax loo jigeeyo laakiin aan dandaro iyo wax dhibaato iyo reerdaamo dadka ku ah ama burjir laysku qabto oo dagaal keena inaan laga talin baa loo baahan yahay isku soo wada duub oo hadalka siyaasigan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo uu jiro dhaliilo kala duwan oo ay madaxda dowladda federaalka ahi ay usoo jeedinayaan siyaasiyiinta dalka iyo madaxda maamul goboleedyada qaar kuwaasi oo dowladda ku eedeynaya inay damacsan tahay muddo kororsi sidoo kalena uu soo ifbaxay khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
maamulka puntland ee fadhiga siyaagarowe waxaa maanta ay shaaciyeen kiisas ku saabsan cudurka safamareenka ah ee coronavirus kadib baras ay ku sameeyeen in ka badan shan iyo labaatan ruux oo ku nool deegaanada maamulkaasi war-soosaaraha duurkan faaiise xasan shariif ayaa dhammaystiraysa dowlad goboleedka puntland ayaa maantay soo bandhigay natiijada dad looga shakisanaa cudurka safmarka ah ee coronavirus oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay laga baaray kuwaasi oo wasaaradu ay sheegtay in qaarkood laga helay cudurka qoraal kasoo baxay guddiga wacyigelinta iyo xakameynta xanuunka safmarka ah ee coronavirus u qaabilsan dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa lagu sheegay in la baaray shan iyo labaatan qof balse cudurka laga helay dhammaantood kuwa si oo gebi ahaantoodba ah rag guddiga ayaa waxa ay sheegeen in dadka laga helay caabuqa covid sagaal iyo toban ay joogaan saddex ruux gobolka nugaal tirada kalena ay ku sugan yahaan gobolka bari islamarkaana haatan dadkaasi cudurka laga helay ay ku jiraan gebi ahaantoodba xaalad karantiil ah ugu dambeyn guddiga ayaa waxa ay sheegeen in tirada guud ee xaalada caabuqa covid sagaal iyo toban ee deegaamada maamulka puntland laga diiwaangeliyay ay gaarayso laba boqol iyo sagaal ruux halka lix ruux ay u geeriyootay waxaana ka bogsatay konton iyo lix ruux tirada laga baaray ee laga helay caabuqa covid sagaal iyo toban ee deegaamada puntland kama mid ahaa xaaladihii cusbaa ay shalay shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya hase yeeshee maantay la filayo in ay wasaaraddu ku darto warbixinteeda maalinlaha ah intaas ayuu ku iyo warka duurka la socotaa reediyo caado waxaa soo saara shariif xasan shariif anigo xasan ayaa ka timinaya cidda usuga asagoo maqal iyo qoraal sawiraadka wax diibil barnaamijka aan reediyo caado ku leenahay beejka www radio com intaana warkaana warka waxay dib u kulmi doonaa saaxiibada dhegeysanaya waxaan idin leenahay tur wanaagsan